Diyaarad ay leedahay Qaramada Midoobay ayaa waxa ay shil ku gashay garoonka diyaaradaha aadan Cadde ee magaalada Muqdisho xilli ay soo degaysay kadib markii diyaaradda ay u bixi weysay lugaha hore ee diyaaradaha. Ma jirto wax khasaare ah oo ka dhashay shilka diyaaradeed ee garoonka sida ay xaqiijiyeen saraakiisha amniga ee garoonka. Maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Macalin Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyey sababtii keentay in shil diyaaradeed uu maanta uu ka dhaco garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
waxaa saakay xilliyadii abaarihii afar saac iyo bar ilaa shan saac ka kacay inta diyuurad oo nooceedu yahay kuwan toddobaatan iyo shanta ruux qaada oo u n ay leeyihiin wixii aaday magaalada baydhabo baylotkii markuu baydhabo tegay waxaa u caddaatay in aanay lugta hore u bixin marka baylotku wuxuu ku khasbanaaday inuu kusoo laabto magaalada muqdisho halkan wuxuu kusoo aaday lix saac iyo bar xilliga muqdisho kusoo aaday markuu halkan kusoo aaday marka waxaan sameynay diyuurad markii ay cilada ku timaado oo ay lagu bixi waayaan ama matoor ay cilad ka qabto waxaa la sameeyaa procedure loo raaca habraac loo raaca ay leedahay habraac ayaan sameynay baddaan korgeynay si holaca loo yareeyo dabka loo yareeyo shidaalkiaan ka dhamaynay diyuuraddii intaan ayadaa shidaalka ka dhamaynaynay waxaan sameynay wax alla wixii diyuuradaho diyaar noqon kara oo markaa bixi lahaa oo falaadya lahaa ayaan boobsiinay wixii degan lahayna waa dejinay marka alxamdulilah diyuuraddii waxay soo degatay toddoba saac iyo bar ayaan dejinay laba iyo labaatan qof oo u n ayay waday marka si nabad ay ku degatay ilaahay mahadiis debdemiska iyo ambalaasyada iyo maaragtay dhammaantood waxay noo ahaayeen standby runwaygana si nabad ay ku degatay marka wax mushkiladii ma dhicin dadkii oo dhan waa wada safe si aada u wanaagsan ayay laamaha dowladdana dhammaantood wada shaqeeyeen sida hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo areadoo dhan xirtay dadkana controlaysay booliiska soomaaliyeed marka si aada ha isu kaashanay taasina waxay keentay inay dowladda si nabadana ku degato sidoo kale maareeyaha hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa sheegay in diyaaradda shilka gashay ay saarnaayeen labaiyo labaatan qof oo shaqaalaha qaramada midoobe waxa ayna ka degi weysay garoonka magaalada baydhabo oo dib waxay ugu soo laabatay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya